asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha sharafta leh ee na dhegaysanaya naga dhegaysanaya madasha sigisti waxaa maanta halkan inoogu diyaara maxamuud maxamed xasan oo loo yaqaano b b c oo isagu labaatankii sano oo ugu dambeeyey ka shaqaynayay arrimaha bulshada ee soomaalida ku nool magaalada minnesora kana tirsanaa ahda saxaafadda haddaba wuxuu maanta u sharaxan yahay state senadka degmada sixty two ee minnesota waxaana ku nool degmadaas dad afrikaana iyo weliba latin oo loo yaqaano sbanishka iyo weliba indiyaanka haddaba marka hore intaynaan u gadagelin su-aalaheena maxamuud waxaanu leenahay kusoo dhawow madasha
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharafi ah caawo inaan imaado madasha sigisty oo horey member aan uga ahaa kana mid ahaa dadkii runtii qolka wax ka asaasay maadaama uu ahaa mid runtii bulshada soomaaliyeed wax badan iyo qaybo badan ka qayb qaatay waxaa kaloo maxad iskale maamulka oo fursadan siiyey oo u horey saaxiibkii asadu iyo weliba waryaha wareysanaya dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ku salaamaya islaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamuud xasan oo loo yaqaan b b c ahna xildhibaan u cararaya aqalka sare ee gobolka minnesota degmada sixty two degmadaasna oo runtii ay tahay degmo ay degan yihiin dad kala duwan oo boqolkiiba aan oran karo laba iyo labaatan waxaa kaha dadkan bariga africa ka yimi boqolkiiba konton waxaa kaha dadkan maraykanka ah oo caddaanka ah ilaa iyo saddex toban waxaa kaha latina marka waa degmo dad ugu kala duwan ay degan yihiin oo dadka people of canada-ka loo yaqaano iyo dadka kaleba marka had haddii aan deganahay meeshana waxaa muhiima ama lagama maarmaana inaan tagno meesha looga hadlaya mustaqbalkeena marka sidaas ay u kaliftay maadaama muddo badan aan deganayn dalka inaan qeyb ka qaadano waxyaabahana saameynaya noloshana ay saameynaysaa siyaasaddu dhaqaaluhu ganacsigu marka waa inaan qeyb ka qaadano kana muuqano waa ku salaamaya
waayahay maxamud aad iyo aad ayaad umahadsan tahay su-aasha aan ugu horeysa aan kuweydiinaya dadyahooga ku dhegaysanayaana ay isweydiinayaan marka hore bal xoogaa yar naga siiya backgroundkaaga ama waa kuma maxamuud muuse xasan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay haddaan inyar ka hadlo anigu markii wadamada dagaalooska ay ka dhaceen waxaan imid kenya oo ninyar baan ahaa kadibna waxaan u shaqaynayay hay-addii maraykanka oo loo yaqaano j v a da iyadaa marka isoo qaaday turjumaan baan u ahaa iyo weliba waxaan kaloo u shaqeeyay u n ta anigoo weliba yar ilaa eighteen baan ku dhacnaan jiray marka u n ta iyo j v a da markii aan la shaqeeyey oo kenya sanadihii ninety three iyo ninety four kii hay-adahaas caalamiga markaan u shaqeeyey ayaa waxaa ii suurta gashay in dowladda maraykanku ay siiso dib u dejin anigii rag badan oo saaxiibada oo iyaguna turjumaan ahaa oo markaa shaqaynayay kadibna kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan shantii waxaan nimid dalka maraykanka waxaan ka aaday heerka waxbarasho dugsi sare waxaan ka aaday college ilaa jaamacad ugu dambeyntiina waxbarashadeeda waxaan ku dhamaystay gobolka california jaamacadda san diego state oo aan ku qaatay political science horena waxaan qaatay digriga cilmiga arrimaha bulshada oo loo yaqaano social serviceka jaamacadda san claude gobolka minnesota muddo shan iyo tobanna waxaan ka shaqaynayay ilaa iyo dhowr organisation oo kamid ah organisationada ka howlgala gobolka minnesota dabcan saa sheegtay waxaan kamid ahaa nin saxufiya oo saxaafadda ah idaacaddii ugu horreysay gobolka minnesota runtii waxay ahayd idaacad loo yaqaano k f a i waxaan runtii nineteen ninety sevenkii ka furay gobolka minnesota aniga iyo siciid saalax axmed iyo allah u naxariiste ninkii xuseen samatar oo ahaa board schoolkii ninkii laga doortay magaalada minneapolis oo isaguna runtii kamid ah ragga wax ka aasaasay kadibna waxaan furay t v-gii summer t v oo ilaa iyo hadda furan oo lagu shaqeeyo muddo adigu toddoba sana ah waxaan ku jiray xagga saxaafadda kadibna waxaan u wareegay xagga hay-adaha aan ka shaqaynaya oo ahaa confederation of somaly community oo runtii aan ka wada shaqaynay siciid faahiye oo kamid ahaa madaxii hay-addaas kadibna waxaan madax ka noqday organization idhaahdo west bank neighborhood youth service ilaa iyo dad aada u fara badan oo soomaali ah oo markaa waddanka ku cusbaaba waxaan ka caawinay xagga guryaha xagga waxbarashada xagga caafimaadka in muddo badan waxaan usoo shaqeeyey runtii dadka jaaliyadda ah oo bariga africayma haw badnaa dadka soomaalida ah marka arrintaydu waxay ahayd muddo badan baan waxaan ka shaqaynayay waxa loo yaqaana public service ama arrimaha bulshada taas ayaa marka igu kaliftay in aan shaqadeedii hore usii wado si aan usii weyneeyo baahideeniina u geeyo state capitalka waayahay maxamuud jaqadani waa jago aada u sarraysa wey had iyo jeerna waxaa laga soo bilaabaa hoos adigoo aan hoos ka soo bilaabin maxaa kuu kalifay inaad u carartid state sen
horta waxaan rabaa waxaan inaan sharaxo state sanadka gobolka weeye sanadku waa labo midna waa federal waaye kaas waa suu asad sheegay waa labo kaas maaha kan u tartamayo welina anagu runtii ma gaarin mustaqbalka waa la filaya laakiin anigu sanadka aan u tartamayo waa toddobaatan iyo shan kun baa ku nool oo qof meeshaan ka tartamayo oo degmadaas waana inta badan dadka degan south minneapolis runtii waa ilaa iyo saddex iyo toban neighborhood weeyo south minneapolis kamid ah marka inta badan waxaa lagu helaa ilaa toddoba kun ilaa sideed kun oo ilaa toban kun marka boqolkiiba laba iyo labaatan baa degmadka east africaanka ah marka runtii shaqadatan waa shaqo annagu aan heli karno haddii la dadaalo oo weliba de coalition aan sugo annaga keliya maaha codka waxaan kala qaba waa dadka meesha degan ama ha ahdaa native indian ama ha ahdaa latino marka maadaama dad badan oo minority ay degan yihiin runtii waxaa hubaa in la heli kara haddii strategy iyo balaan fiican aan la aan la nimaano marka sidaas ayay u kala mid kale baahi badan baa ka jirta degmada waxaan rabaa inaan wax badan ka badelo sidii wax looga qaban lahaa waan laga maarmaan haddii meesha aan deganahay waa inaan tagno meesha lagu qaybsanaya sababtoo ah state capital ka sad og tahay waa meesha budgetka iyo miisaaniyadda gobolka lagu maamulayo hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd waxbarasho marka waa muhiim inuu tago qof fahamsan maatali karana communityga minorityga iyo xaafadda degmada dad kaleba marka waxaan arkay inay tahay fursad laga faa'iidaysan karo siyaasadiina runtii aan ka muuqanayna gobolka waayahay degmada maxaad ku dooratay
degmada waxaan ku doortay marka ugu horeysa waa degmo aan deganaa labaatan sano waa degmo aan in muddaa ka shaqaynayay waa degmo baahi badan ay ka jirto hadday noqon lahayd xagga housingka hadday noqon lahayd xagga ganacsiga waa degmo ka dambaysa degmooyinka ma marka waxaan rabaa in xuquuqdii degmadaasi ay lahayd aan runtii wax badan aan odhan karo lagama qaban in laga qabto weliba ha ugu badnaan xagga baahida guryaha oo kale hadda in badan oo waxaa jirta annaga saa og tahay dadkan familadan iyo dadkan bariga africa ka yimi familo badan waaye marka howsinkao kale waa ku dhiib saddex boqol ama laba boqol qofku isagoo toddoba cun ama shan cun u dhalo marka baahi badan baa ka jirta marka waxaa rabaa baahida inaan geeyo capitalka taas oo runtii aan la kaashan doono dad badan oo xisbiga aan saaxiibo ka nahay iyaguna elect ah marka waxaan u doortay waa deganahay oo waa meesha aan ku noolaha marka waxaan kasaba qofku meesha uu ku nool yahay inuu wax ka bedelo hadduu rabo inuu wax qabto taas ay waya waayahay haddii ana khaldanayn si aan ognahay waxa ay hadda booska lafteeda aa u tartamaysid fadhiya jeff hayder oo ah nin madow oo weliba ah majority leader wakti dhowrana haye madow ahaan adigoo ah soomaaliduna ay ku yar tahay meesha doorasho intee leeg ayaad filaysaa inaad kaga soo baxday halkaas
wallahi horta su-aal fiican weeye jeff hayden waa nin ahaan jiray house representative labadii kun iyo sagaalkii ayuu markii ugu horreysay u tartamay aqalkan sanadka waxaa booskan hore u fadhin jiray gabar la yidhahda linda bergelin oo muddo soddon iyo lix sana fadhiday oo noqotay retire ama howlgab noqotay kadibna isagaa yimi isagu wuxuu cararaya taramkii saddexaad marka laga hadlayo madowga degan meesha madowga degan meesha dadka east africanka baa ugu badan isagu waa african american madow waa wadanahay laakiin sambers meelahaas baa degan aniga isaguna runtii kuma badinayno dadkeena waxaan ku badinaynaa dhammaanba dadyooga kala duwan ee laatiinaha iyo caddaanka in codka laga helo mida kale keligay hadda isaga raiska maaha gabar kale oo caddaana jirta oo iyaduna hadda la filayo raiska inay kusoo biiri doonto oo hadda lasoo geliyay suuqa marka saddex qof ayaa xaafadda u sharaxan taasna runtii anigu aad ba ugu farxsan sababtoo ah codka waxaa moodaa inta badan jeff hayden inuu ka heli jiray boqolkiiba aan odhan karaa lixdan iyo shan toddobaatan dadka caddaanka marka waayahay fursadda waa fiican tahay waayahay maxamuudow marka laga yimaado soomaalinimadaada imaad tahay nin soomaaliya dad yowga ku dhegaysanaya iyo dad yowga ku dhegaysan doona maxaa kale oo barnaamijka aad u haysaa oo kaga duwan tahay kii hore u hayay
wallahi horta waxaa muhiima haddii aan ka hadlo waa maxay faa'iidada horta tartankan horta faa'iidada ugu weyn oo maanta aan rabaa dadka inaan u sheego waa inaan caddayno meesha inaan deganahay waa inaan siyaasadda ka qayb galno waa inaan codayno waa inaan musharaxiin yeelano taasna waxay sahlaysaa fariinna u tahay dadka gobolka minnesota degan inaan nahay dad degan oo xaqoodii raadsanaya oo meeshii ka muuqda qofka maraykanka ku nool hadduu rabo awooddiisa waa inuu codeeyo ama loo codeeyo marka waxaan rabaa inaan noqono labadiiba inaan codayno annagana naloo codeeyo marka waa lagama maarmaan oo muhiim waxa ah maadaama aan nahay dad qaxooti cusub oo waddanka yimi isla markaasna degan inaan waddanka waxa uu yahay aan qayb ka qaadano oo aan siyaasadii ka qayb galno marka tan waxay fursad u tahay communityga iyo minority-ga oo east africaanka ah ama dadka colorkaaba in ay diyaar u yihiin kana muuqdaan siyaasadiina ay mataqaanaa sharaf u tahay inay ka qayb galaan marka muhiimadda ugu weyn waxa waaya siyaasadii ayaan soo gelaynaa waxaan qayb ka qaadanaynaa meeshii wax lagu qaybsanayay ayaan fadhinaa taladiiba wax ka goynaynaa marka anu waxaan aaminsanahay oo wax weyn ah aan tagna meesha wax lagu qaybsanayo oo talada aan wax ka qaadano taas Waayahay.
fiican helno
waayahay een, sida aynu ognahay een, laftigeeda dhinaca kale oo ah een, state representative-ka oo district sixty d ah soomaali badan baa ka cararaysa sida maxamuud nuur een, ilhaan iyo dhinaca republicanka uu isaguna ka cararayo een, cabdi een, isna ka cararayo een, waxaasoo soomaaliya markay taa u wada cararayaan maysan hayn laftigeedu inay dib weyn soomaalida u kala soo jiidiso hadday noqon lahayd dhaqaalihii iyo hadday noqon lahayd yaa xoogga la saara oo lasoo saara miyaysan ahayn marka hore imaad laftigiinu siyaasiyiintiinu isu tagtaan oo marba mid lasoo saaro intii aad hal mar wada ordaysaan mid baa dhinac ka ordaayo
Eh, su-aal fiican weeye Eh, aad iyo aad Eh, su-aashaasna dad badan oo soomaaliya ayaa kula qaba waana wax meesha ku jira horta waxaan rabaa waxaan inaan ku sharaxo Eh, degmo walba oo ka mida gobolka waxay leedahay laba hawsa iyo waxay leedahay senad meesha hadda anigu aan ka cararayo waa sixty two waxay leedahay laba haws labada hawsa waxaa la yidha- eh, runta kala jooga eh, haween la yidhahda karen kalag iyo haween la yidhahda susan susan la yidhahdo Eh, meesha ay ka cararayaan eh, dadka hadda aad sheegtay labada wiil oo soomaalida iyo gabadha waxaa la yidhahdaa eh, sigisi baa la yidhahdaa Eh, sigisi b marka waa howska marba haddii aad maqasho a iyo b waa howska waaye Eh, howska haweeney friska la yidhahdaa joogta marka eh, dhowr jeer ayaa la isku dayey runtii in mataqaanaa eh, loo tartamo laakiin laguma guuleysan Eh, waa run runtii in laysku tanaasulo way fiican tahay waana wax fiican laakiin waxaa laga rabaa arrintaas dadka community-ga inay soo bandhigaan oo ay pressure ku saaraan siyaasiyiintu inay isku tanaasulaan oo wax fiican waxa sheegayso sababtoo ah marka qofka la dooranayo waxaa la gelinayaa waqti waxaa la gelinayaa lacag waxaa la gelinayaa time waxaa la gelinayaa eh, wax walba marka in muxuu ahaa eh, qof la daba joogo oo communitygii ay geliyaan wax fiican wey lakiin haddana waddanka waa dimuquraadi oo lama oran karo qofkii ma tartami kartid marka taas waxaan u arkaa labada siyaasi iyo communityga inay ku xiran tahay waana qaba aniga mustaqbalka in xoogga la saaro hal musharax in community uu geliya maadaama runtii aan ogahay in twenty sixteen doorashada madaxweynaha ay tahay eh, way ficnaan lahayd laakiin joyceka waxaa iskale labada qof tartamaysa iyo communityga waayahay haddii aad ku guulaysatid kolley waxaad matalaysaa meesha aad u ordisid laakiin soomaali ahaan dadka soomaaliyeed ku dhegaysanaya maxaa doorashadaada hadday soo galaan oo ku bixiyaan lacag ku bixiyaan doorashana ay ku bixiyaan maxaa isbedela oo laleeyahay maxamuud muuse xasan waa soo kordhinaya
wallahi aniga eh, runtii eh, degmada shan iyo tobankan kubaa degan dadka soomaalidana waxay kamid yihiin dadka degan bay kamid yihiin laakiin maxaa ugu jiro faa'ida Eh, runtii waxaa ugu jira faa'ida wax badan baa ugu jira waxaa faa'ida ugu jira wax badan oo xaafadda hadda aan laga qaban baa laga yaabaa inaan gudbiyo oo baahidooda waxaana nin luqadooda garanaya waxaana nin dhaqankooda garanaya waxaana nin xilli walba ay u imaan karaan Eh, isla markaasna runtii gudbin kara baahidooda waa mid mid labaad waxay eh, sumcad u tahay iyaga oo qof minority uu kasoo jeeda baa siyaasadii galay midda saddexaadna runtii waxay faa'iido u tahay wiilka soomaaliga ee caawa shanta sano jira ama jaamacadda ku jira inuu leeyahay han siyaasadeed oo aan waddada u xaaraya marka faa'iidooyinku waa badan yihiin
waayahay laakiin een, maxmud marna ma eegtay baahida marka kolley waan ognahay dad badan ayaa kasoo gelaya dadkaa badoonna bay kamid yihiin laakiin ma eegtay dadka aad u- laftaadu aad ka tirsan tahay soomaali baa tahay baahida ugu weyn ay qabaan iyo ay leeyihiin baahida iyo baahida sida iskuuladoo kale een, guryaha oo kale waa dad low income een, intaaba ma eegtay oo waxyaalaha laga qaban kara ma eegtay ummadda Si ay Dadka, iyagu eh, dhiirigeliyaan.
ha dadka soomaalida runtii ee baahida u badan hadda u jirta maadaama dadkeenu ay yihiin low income oo dad degmaduna runtii ee, ay tahay degmo dad kala duwan ay degan yihiin laakiin dadka ugu badan waa dad dakhligooda ka hooseeya sanadkii ilaa iyo lixdan kun oo runtii marka waa dad bower ah Ee, marka wax badan bay u baahan yihiin anigu waxaan odhan karaa soomaalida waxyaabaha ugu daran waxa waaye waxaa kamid ah youthka oo kale ilmeheni waxaa og tahay in gun violence uu jiro in bil walba qof soomaaliya ama wiil soomaaliya oo mustaqbal fiican heli lahaa oo labaatan jir inuu dhinto in hooyo badan ay tacsi mataqaanaa wiilkeedii weyso oo in wiilkii wax soo barta soomaaliga laftigiisii shaqooyinkii fiicnaa uuna helin unemploymentkii iyo crimekii baa horta aada ugu badan youthkeena shaqo la-aan iyo crimekii waa mid waxaa kaloo baahida dhabta oo jirta waxa weeye waa arrimaha guryaha waaye housingka waxaan xoogga saarayaa inaan ka dhaadhiciyo state capitalka dadkan family siskooda maadaama uu badan yahay baahi badan ay ka jirto guryaha kiradiina ay hay tahay in aliisi guryo badan oo dadku ay degi karaan qaymo jabana lagu dego dowladduna ay mashruuca fuliso in ay helaan taasoo marka dan u soomaaliya dad kaloo minority ahaa waxaa kaloo runtii aan xoogga saaraya oo aad iyo aad aan uga liidanaa oo aan u hooseynaa xagga ganacsiga waxaa jira fursado badan oo ganacsiya oo stateka ama federaalka u bixiyo oo loogu talagalay dadka minority-ga lacaga badan oo runtii garanti ah oo ah shaqo abuuris ah oo isugu jira kuwo la bixiyo oo aan laga rabin qofkii iyo kuwo daymo ah oo loogu talagalay in la abuuro marka fursadaha ganacsiga oo kale waxaan rabaa inaan sidoo kale u sahlo waxaa ogtahay shatiyo dadka soomaalida shatiyada badana waa lagu dhibaa hadday noqoto dhinaca xataa shaqooyinka turjumaanada ama home careka ama nurse homeka ama ganacsiga kaleba taasna shuruudaheeda inaad dhidno marka xagga ganacsiga baahi aada u fara badan baa ka jirta marka taas waxaan rabaa inaan runtii kala hadlo saa la socoto waxaan ogahay in in badan sanad walba afar soomaali oo business la xidho ama home care ama ha lagu xidho fraud wax sharci darro ah ama ha lagu xidho mataqaanaa wax kale taasna inaan statka kala hadlo dadka inay yihiin dad minority oo cusub oo sharciga aan garanayn oo runtii in la suubiyo barnaamijyo ah qofka marka uu qaadanayo nurse homeka ama uu qaadanayo home careka in la siiyo waxbarasho ama workshop wax loo yaqaan seminar in complainsiga waxyaabaha laga rabo bailinka tobabar la siiyo qofkii ownerka si uu isaga ilaaliyo waxyaabaha frodka ah waayahay bale waa gabadhii ku dhow doorashada tani maaha easy waxay u baahan tahay cidlo badan falantiira oo albaabada kula garaaca waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay in mediaha iyo dadka aad albaab kasta lagu garaaco oo la wargeliyo doorashadaada iyo waxyaalaha cusuban maxaa markaa u malanaysaa abaar ku xigaysa
wallaahi runtii doorashada hadda saad og tahay tobankii sano ee maraykanka way isbedeshay doorashada maraykanka waagii hore boqol kiiba toddobaatan waxaa la gadan jiray aadka t v-ga baa la gadan jiray t v-ga laga haysin jiray doorashada laakiin hadda tobankii sano udambeysay waxaa la ogaaday in meesha laga gelinaya t v-ga in shaqaalo laga geliyo moor qofku uu shaqaalo badan oo dad life ay u shaqaynayaan oo shaqaalo ah inuu moor cod helayo iyo awood markaan xooga waxaan saarayaa inaan helo volunteer badan oo runtii messagekii gudbiya guri walbana taga meeshaan ka isticmaali lahaa newspaperka iyo t v-ga waxaan isticmaalayaa boqol kiiba soddon laakiin toddobaatan waxaa uga saarayaa inaan helo dad aad iyo aad khibrad fiicana u leh islamarkaasna ila shaqeeya hab u badan dadka oo youthka ah marka xooga waxaan saarayaa inaan helo ilaa saddex boqol afar boqol volunteera taas ayaa waxay ii keenaysaa inaan guul fiican gaarno su-aasha ugu dambeysa axmed hadii aan weydiiyo maxaad heli doontaa oo dadka hadda ku dhegeysanaya aad leedahay baahidaada aad aad u sheegi lahayd iyo waxyaalahaad uga baahantay iyo waxyaalahaad ku booriyeysa si ugu dambeysa su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa hor dadka inaan u sheego ee processka loo marayo marka ugu horeysa runtii xisbiga dimuqraadiga saddexda qof oo tartamaysa deegaanka degmada sixty two waxaa la marayaa processka waxa loo yaqaana coxka d f rka coxka markaa march hadduu ilaahay idmo bisha saddexaad kowdeeda dhammaan baa goobaha laga codaya ayaad isku tegayaan waxaan la dooran waxaa delegate delegate baa la dooranayaa delegatecaasna waxay codayn doonaan bisha april taa waa isteefkii xisbiga marka waxaan dadka ka codsanayaa inay maalinta march kowdeeda ay soo baxaan runtii oo ay ka mid noqdaan delegate inay noqdaan inuu qofka saaxiibkiisa gaarsiiyo qaraabadiisa gaarsiiyo asxaabtiisa gaarsiiyo si markaa delegate-ka boqolkiiba lixdan aan u helo qofka xisbiga noqonaya nominationka waa inuu helo tirada markaa meesha timaado oo delegate-ka ah boqolkiiba lixdan maadaama saddex mashruuc aan ahay waxaan xoog ku dadaalayaa inaan intaan la gaarin doorashada caadiga august primaryga inaan ku guuleysto xisbiga nominationka taasoo ii sahlaysa taageerada xisbiga inaan helo marka waxaan ka codsanayaa maalinta march first dhammaanba degmada kolleyba falaayaro badan baan ku qaybiyey shaqaalo badan baa arki doontaan waraaqo badan baa runtii mailinka u isticmaalin doonaa boorsada inay taageeraan waa mid midda labaad dhaqaale ahaan waxay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan anigoo mar labaad uslaaban doona qolka sixty taasna markaas aan usheegi doono mataqaanaa qaabkay uga qayb qaadan karaan xagga dhaqaalaha waxaan kaloo ka codsanayaa in runtii ay muhiim tahay in la codeeyo taasna waxa weeye si aan u muujino awoodeena islamarkaas aan u gaarno mustaqbalkeena waxa aan doonayno iyo horumarka xaafadeena marka waxaan ka codsanay dhammaan in aan also volunteer badan aan u baahanahay marka qofkii volunteer noqon kara qofkii dhaqaalo bixin kara qofkii codayn kara muhiimaha qofka inuu xaafad degan yahay qofka xaafad degan wuu codayn karaa lakin haddii ada xaafadda aad deganayn saaxiibkaa baa wici kartaa volunteer baa noqon kartaa waa shaqayn kartaa muhiimaha inaad citizen tahay qofka hadda xataa isafkaanka oo green card haysta wuu i shaqayn karaa volunteer buu noqon karaa marka siyaabo kala duwan baa looga qayb qaadan karaa doorashada marka waxaan leeyahay hallay taageero bisha kooda marchna runtii waa maalinta lasoo baxayo maalintaa waxaan rabaa dadku inay soo baxaan oo delegeed ay noqdaan delegeedkaas ayaa codayn doona bisha april kadibna waxaa xisbigu dooran doonaa qofkii nominationka boqol kiiba lix baa helaa marka waxaan rabaa si hawsha noogu fududaato nominationka xisbiga inaan helno taasna waxaan ku heli karaa idinkoo soo baxa oo delegeed noqda isla markaasna ii codeeya marka waxaa leeyahay hala i taageero hala ii codeeyo delegeedkana hala isku daya in qayb laga noqdo delegeedka haddii aan noqon weyno waxay noqonaysaa inaan guulaysan weyno waayahay maxamuud maxamed xasan oo loo yaqaano d b c oo isagu cararaya degmada lixdan iyo laba ee minnesota ee minneapolis aad iyo aad ayaanu marka hore iyo marabada kugu wer kugu mahad celinaynaa booqashada aad nagu soo booqatay madasha sigisti